madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa muujiyey xaaladda amni ee uu wajahayo isagoo tilmaamay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab tan iyo markii uu noqday madaxweynaha dowladda federaalka labada muddo xil ay soo qaaday iskudayo dhowr ah oo ay ku doonaysay inay ku disho isagoo gudaha madaxtooyada waraysi ku siinayay weriye lagu magacaabo david okowemba ah ayuu madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud sheegay inuu wajahayo iskudayo joogto ah oo kaga imaanaya dhinaca xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo doonaysa inay disho isaga sida uu shaaca ka qaaday xasan sheekh maxamuud mar uu ka jawaabayey su-aal laga weydiiyey weerarkii cuslaa ee bishii maaj lala eegtay kolonyo uu la socday xasan sheekh maxamuud kaasooy mas-uuliyaddiisu sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu tilmaamay madaxweynaha dowladda federaalka intan iyo markii uu noqday madaxweynaha dowladda federaalka uu la kulmayo iskudayo dhowr ah oo lagu dili rabay tan iyo sanadkii labada kun afar iyo tobanka markii ugu horreysay ee la ii doortay madaxweynaha dowladda federaalka waxay al-shabaab sameeyeen iskudayo lix ah oo ay ku doonayeen inay igu dilaan iskudaygii koowaad wuxuu dhacay xitaa anigoo u guurin villa soomaaliya inay i dilaan waa mid ka mid ah ahdaafta waaweyn ee ay hiigsanayaan ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka mar uu ka hadlayey weerarkii ugu dambeeyey ee kusoo qaaday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu sheegay xasan sheekh maxamuud inuu ku sii jeeday furimaha hore ee dagaalka halkaasoo uu doonayey inuu kula kulmo ciidamada dowladda federaalka iskudaygooda wuxuu ahaa inay iga joojiyaan inaan aado furimaha oo aan la kulmo ciidamada dowladda federaalka laakiin kuma guulaysan ayuu sii raaciyey hadalkiisa madaxweynaha dowladda federaalka dowladda federaalka ayaa wajahaysa xaalad cakiran oo dhanka amniga ah xilli ay sii kordhayaan weerarada ay fulinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka laga yimaado weerarada tooska ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadayaan xeryaha ciidamada dowladda federaalka waxaa jira dagaal kale oo adag oo ka socda gudaha magaalada muqdisho kaasoo xooggiisa ay qaadanayaan ciidamada qarsoon ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab looguna yeero amniyaadka sida marar badan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku sheegtay war-saxaafadeedyo ay soo saartay waxay si gaar ah u beegsanaysaa xubnaha sare ee dowladda federaalka oo uu ugu horeeyo xasan sheekh maxamuud taasina waa midda keentay walaaca uu xilligani dareemayo xasan sheekh maxamuud heer uu qarsan waayey taxadiga amniga iyo halista ay noloshiisu ay ku hayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab